ama uu shawaal soomay oo bishii ramadaanoo tagtay buu shawaal buu haystaa marka ramadaan inuu taabo sidii buu ku sooma ansaxay soomku soomkiisu waa ansaxay soomkiisi waa ansaxay oo dee marka ishkaalka ku jirana dee ninkii soom baa laga doonaya mar haddaanu dee baainba waa sooyo waa ka gude waxba lalaazim kuma aha waa ijtihaadkiisi la gaadhsiiyey intii ijtihaad baa laga dhig waa dadaalay dadaalkiisi wuxuu keenay marka uu soomay buu insha alla taala ugu dhow wuxuu waafaqay soomkiisii ramadaan way toosan tahay de sii la rabay weeye soomkii soomayey waxay waafaqday bacda ramadaan oo shawaal buu soomay dee waa u dhacday oo dee isaga qodoba ha noqoto hadday doontee bishii soom waa soomay ile bishii ha dhaaftee laakiin soomkii soddonkii laga rabay soonyey oo ninay dhaaftay oo dee qadeeyey buu noqday walada isa waa macduur oo hadda markaa wuxuu haystaaba inay soomkiisii rasmigaa tahay qado dambe lagama rabo wain waafaqa hadduu waafaqo soonkiisii maa qablahu ay maa qabla ramadaan ramadaan wixii ka horreeyey hadduu waafaqo lam yasixa ansix maayo wuu qiyaasay shacbaan baa uu ku dhuftay uu yidhi allele waa tan shacbaan buu dhammaystay mar dambe wuxuu ka wareeray bishii sooma bishii shacbaan inay ahayd sunnaun bay taasi iga dhacaysaa ila way ka hormartay bishii wakti bay ka hormartay sunnay taasi u dhacday maxaa markaa laga doonayaa inuu dee soomkii la yimaado saasay markaa noqonaysa wuxuu yidhi fain istamara hadduu istimraaro ishkaalu ishkaalka hadduu istimraaro oo ay caddaan weydo aw amase waafaqo u waafaqo soonkiisii ramadaana aw amase u waafaqo maa bacdahu maa bacda ramadaana saxa waa ansaxay wain waafaqa hadduu soonka waafaqo maa qablahuna lam yasix ansaxna wabillahi raximah allahu tacaala washardu الصawmi anniyatu wاlimsaaku can اlmuftiraati wuxuu yihi washardu الصawmi sawmka shardigiisu anniyatu niyadii weeye iyo walimsaaku haysasho can ilmuftiraati waxyaabihii waxaa furinaya laga afhaysto shardu sawm waa mufrad mudaaf oo cumuum buu faa'ideynaya shuruudu sawm buu ka wadaa sawmka markaa shuruuddiisu qaarkood arkaan bay ka cabiraan waxaa weeyaan niyadii ayaa yani shuruuddii ka mid ah oo niyadii waa in lala yimaadaa niyaduna dee daliilkeedu waa xadiidka rasuulka salawatu ullahi wasalaamu aleyh innama alacmaalu biاnniyaat wainnamaa likulli imri'in maa nawaa niyadaasina waa inay xasishaa yani fajriga ka hor waa inay ahaataa min kulli leylatin habeen walba sidaa uu isba kuu tilmaamay oo wuxuu yidhi fayanwii likulli yowmin fayanwii waa niyoodaa markaa shakhsigii likulli yowmin maalin kasta ayuu niyoodaa oo macnaha ka mida ramadaan habeennimadeeduuna niyoonaya fain kaana hadduu soomku yahay fardan waa ku tafsiilinaya dee maaha soo gelaya soonkii sunnaha iyo kii kalaba eh fain kaana soomkii hadduu yahay fardan farad hadduu yahay wajaba waxaa waajiba tacyiinuhu cayinitaankiisa soomkii la cayino iyo wa tabyiituhu kubarigiisa min alleyli habeennima lagu baryo wa akmaluhu tabyiidkaa ka u kaamilnimo badani waxaa weeye an yanwiya inuu niyoodo sawma qadin berri soonkeeda inuu niyoodo can adaa'i fardi ramadaana ramadaan faradkeeda gudashadeed haadihi sanati lilaahi tacaala sannadan yacni maaragtay la niyoodo ilaahay darteena loo niyoodo taasaa u kaamilnimo badanu leeyahy marka waxaa weye niyadu waa in habeenkii lagu barya iyadoo hadal ma leh sida maaragtay raajixa ah jumhuur ahlucilmi ay qabaan waa in habeennimadii qofku uu ku baryaa niyadii oo man lam yujmic asiyaam ama yujamic asiyaam min alleyli qabla alfajri falaa siyaama lahu xadiiska ibn khusayma uu soo saaray daawud wariyeen marka waxaa weeyaan in niyadii uu markaa qofku jasmiyo ayaa la doonayaa tacyiinkuna dee inuu qofku niy ahaan cayino oo inuu dee shaygaa soonka ah faradka uu la imanayo wuxuu yidhi wakullu maa fiihi liniyati اlfardi اftaqar faniyatu tacayiini fiihi tuctabar shay kasta oo yani farad oo u baahan maaragtay shay kastaoo farad oo niyo u baahan yani in niyo lagu tacyiiniyo waa shay ictibaar leh laakiin niyadu ma aha in lagu dhawaaqayo oo atalafud biniya horaynu ka soo hadlay inay bidca tahay talafud biniya in maalan la yidhahdo ereyadaada halka ku qoranay inta badan isu laqimaan oo la yidhahdo maaragtay nawaytu sowma qadin can adaa'i فرض رمضان هذه سنة الله تعالى أو سيابا انت الله أخري لسو يريو بعد المغرب كأرنتها سيادو هدي رسولك معها سننا معها وأنا بدعو آه لكن هو نيد للا يمادو ومحل كيدو ندي قلبك وهني يقفك أما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي marka waxa weeye meesha uu ka xidhanaya waa qalbiga qalbiga ayuu ka xidhanayaa carabkuna wax dakhliya lama leh oo tacriifka waxay yidhahdaan niyadu waa qasdu shayi muqtarinan bificlihi oo haddii qofka uu kuco habeennimo oo suxuurtii uu diyaarsado oo saq dhexe oo afartii habeennimo uu raashinkii uu cuno taasi waxay keenaysaa qofkaas inuu niyeystay ramadaan وفتاوى ابن تيمية مجلد شيء لباطنات صفحة الله بغل شيء تبعوا ليه كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام يعني مرة تقف كعو وهذه بريه رمضان تهي إن صومنا ودون يوم وكفاية حوالينه الله الله بهنا hadal waxa la yidhaahdo inuu la yimaado taas waxaa maarata wax loo baahan yahay maaha marka wuxuu yidhi walow akhbarahu haddii uu u sheego biru'yati araggii hadduu u sheego laylata shaki habeenkii laylatu shakiga la odhanayo bishu ay soddon ramadaan ay ahayd shacbaan ahayd hadduu u sheego manaxda hadduu u sheego shakhsigii soomayey mankaasoo yahiqu bihi uu ku kalsoon yahay oo minman ka mida laa yaqbaluhu alxaakimu xaakimku aanu aqbalaynin yacni shahaadadooda min niswatin kaa'inan xaalu ka ahday mankaas min niswatin haween iyo wa cabiidin addoommo iyo wa sibyaanin carruur oo fanawaa markaa shakhsi uu niyoodo binaa'an ay baaniyan xaaluya mid ku dhisaya niyadiisa calaa daalika arrinkaasoo warkaa loo sheegay ku dhisaya oo fa kaana markaa uu ahaado yoomkaasi minhu min ramadaan uu ka mid ahaado saxa ay saxa sawmuhu soonkiisu waa ansax wain nawaahu hadduu yowmu shakigi niyoodo min hayri ikhbaari axadin qof isagoo aan u warramin oo cidi warsin hadduu niyoodo oo fa kaana markaa yoomkaasi uu ahaado minhu ay min ramadaan uu ka mid ahaado lam yasixa ansixi maayo soonka wuxuu halka ka warramayaa haddii loo sheego habeenkii laylatu shakiga oo waa maalintaa sagaal labaatanaad gabaldhaceedii habeenkii habeenkaana uu yahay soddon bisha shacbaan ay tahay haddii loo sheego in la arkayo qof tiqa ah oo isagu kalsoon yahay laakiin sharcigu markaa uu markhaatigiisuu waayey oo waa dumar oo maaragtay waa addoommo waa dad yaryar oo aan weli qaangaadhin marka uu kalsoonidaa dadka warkoodii isagoo taa niyadiisa ku binaynaya ku dhisaya uu rabadaan iska niyoodo oo yoomkiina marka uu rabadaanba noqdo soonkiisu waa ansaxay soonkiisu waa ansaxay waayo dee dad fiqaadina warka uu ku dhismay uu ku soomay oo markii horena wuxuu hayay dee qariino waxaa lagu soomi karaa shakhsi ahaan ugu soomi karo isla markaana waxa weeye dee soonkiina maalinteedii bay noqotay haddiise uu iska soomay yoomushakigii iyadoo cid u sheegtana aanay jirin cid u sheegtana aanay jirin yoomkaasina uu noqdo markaa yoom ramadaan ansixi maayo sababtoa waxa weeyaan dee asalka horta wuxuu ahaa alaslu baqaau shacbaan ba asal ahaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan bay yidhahdaan maalintaa shaki in la soomana nahyi baa ku yimi nahyi baa ku yimi isla markaana yani ma helin dee wax maaragtay uu markaa mustanad u ka dhigtana ma haysan dee maalintaa nahyigeedu waa yilay laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa an yakuuna rajulu kaana yasuumu sawmahu faliyasum dalika alyowm yani maalintaa ayaanu qofka soomiyo mushakika la yidhaahdo yani yaanu kala hormarin yowm ama yowmayn nas ku cadna waaba jiraan maalinta nafteeda man saama man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim qofka sooma maalinta يعني لا لا شكيو ما صوم با ما رمضان با ما ما شعبان با عويا رسولك يعاسي كعويا نكاسي يا كما ديسين محان كودا دي بكور واحد ليادو واحد الاعتماد كما ديسين انه يقول ميش واجبي marka wuxuu leeyahay sawaaءun jazama niyata aw taraddada weli waxaan farqi lahayn sawaaun alamru sawaaun waxaa siman jazama niyata niyadii gooya aw amase taraddada yani ku taradudiya oo ma goynba waa isku mid oo faqaara yidhi oo uu yidhaahdo in kaana hadan min ramadaan in kaana hadan beri hadday tahay min ramadaana ramadaan hadday tahay fa anaa saa'im anugu waan soomanahay wa ilaa haddii kale fa muftirun waan afuranahay hadduu caynkaa yidhahdo waa isku mid oo hadduu yacni ku taradudo iyo hadduu jasmiyaba oo jasmiga waxa weeyaan isaga waxba ku tacliiqin wax tacliiqa aan u geysanoo layidhaahdo uun berri waxa weeyaan waan soomanahay saasoo kale u yidhaahdo ama uu ku taradudo oo yidhaahdo haddii berri ay soon tahay waan soomanay haddii kaana ma soomani arrintu markay caynkaa tahay waxa weeyaan mar kastaba farqi ma kaale intaasna oo yani waxa weeyaan markaa dee soonkii ma jiro waayo waxaa asal ah shacbaan inay baaqi tahay wax markaa dee danni uu la cuskado oo markaa la ictimaado soonkaasna lama hayo walow qaala hadduu yidhaahdo laylata alaaiin habeenkii soddonaad oo min ramadaana ramadaan ka mid ah hadduu yidhaahdo in kaana hadan berri hadday tahay min ramadaan ramadaan hadday berri tahay fa anaa saa'imun anugu waan soomanahay wa ilaa haddii kaloo berri aanay ramadaan ahaynna fa muftirun waan afuranay oo fa kaana markaa uu ahaado min ramadaana saxa waa ansaxay markaa tanna tii horunbay dee la mid tahayoo macnaha waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan dee waxaa asal ah mar haddii habeen ramadaan ay tahay oo sagaal iyo labaatan uu sooman yahay bisha carabigana ay noqoto sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa labadaba way noqotaa marka asalkii soonkii baa socday habeenkii soddonaad buu ihi berri haddii ay noqoto ramadaanna waan soomanahay haddii ayna noqonna waan afuranahay markuu caynkaa yidhi waxa weeye oo ramadaan uu noqdo soonkii waa ansaxay sababtoo ah dee niyadii asalba waxay ku socoteen bay ku socotaadoo alaslu baqaa'u ramadaan alaslu baqaa maa kaana calaa maa kaana ramadaantii asalkeedu baaqi yahay ramadaantii waa baaqi yahay waana dee wuxuu istinaadana u haystaa oo markaa dee soonkii soo socday maalinna ay dhiman tahay weli oo ay dhici karto inay soddon noqoto marka waxaa weeye soonkaas isaga waa ka ansaxayaa oo la odhan maayo waxaa weeye taradudkaagaas dhib buu keenaya la odhan maayo waayo wuxuu uhi wayasixu annaflu biniyatin mutlaqatin wayasixu wuu ansaxaa annaflu sunnihii wuu ansaxaa biniyati biniyati niya ayuu ku ansaxaa niyadaasoo mutlaqatin la idlaaqay qabla azawaali zawaalka ka hor oo niyad iyadoon tacyiin la samaynin haddii la yska idlaaqo wakhtigan zawaalka ka hor isla markaa wax munaafiyan aanu jirin oo ama cunno aanu cunin ama jimaac aanu la imanin wax ka hormana aana jirin iyana waxa weeyaan waa insaxaysaa oo tani waxaa weeye dee waa meel ay kaga duwan tahay soonta sunnaha ahi faradka ay kaga duwan tahay oo caaisha waxay leedahay rasuulka ayaa wuxuu igu yidhi maalin maalmaha ka mid yaa caaisha hal cindakum shay-un waxba ma haysaan wax cunnaa markaasaa waxay tihi faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa cindanaa shay-un waxa ma haysano qaala fa innii saa'imun anu waa soomanahay marka nawowi markaa wuxuu baabaystay kitaabkan saxu muslimka baabu jawaazi sawmi annaafilati biniyatin min annahaari qabla azawaal yacni soomka naafiladaa bannaanaanshihiisa yacni maalintii maalinimo la niyeysto intaan zawaal ku dhicin gelinkaa hore layska niyeysan karo qofku haddaanu waaga intuu baryey ee salaadda subax markii la tukaday wixii ka dambeeyey aanu waxba cunin oo wax markaa dee waxyaabihii soonka dee la jebinaya aanu ku tallaabsan waxaa weeye way iska bannaan tahay inuu maxaanku idhahdaa qofkii niyeysto ay taasu marka halkan ka hadlo wayasixu naflu biniyati mutlaqati qabla zawaal wuxuu yidhi wain kaan wain akala wain akala haddii uu cuno aw amase shariba uu cabbo aw amase istacada uu san ku shubo sankiisa uu wax iskaga shubo aw ixtaqana uu duburta ama maxaan ku dhahdaa qubulkaba uu wax ku shubo aw amase subba lagu shubo fii udunihi dhegtiisa oo fa wasala markaa uu gaadho dimaaqahu maskaxdiisa uu gaadho aw amase adkhala uu qofkii saa'imkaa geliyo usbuucan far aw amase hayrahu hayral usbuc oo maaragtay qoriya wuxuun fii dubuurihi duburtiisa u geliyo aw qubulihaa aw amase dakhalat ilmar'atu haweenaydii ay geliso farteedii ama cuudiya wuxuun qubulihaa qubulkeeda ay geliso waraa'a maa shay gadaashi ay geliso yabduu daahirayoo muuqanaya cinda alqacdati markay fadhiisato muuqanaya markay fadhiisato inta muuqanaysa hadday gadaal u dhaafiso oo fartii geliso aw amase wasara uu gaadho ilaa jawfihi jawfkiisa uu gaadho intaa saablayda unbay jawfihi waxay dhahdeen gudaha shay-un shay uu gaadho shaygaasoo min tacnatin yacni maaragta dooxitaan ah aw amase dawaa'in min dawaa'in ah aw amase taqayaa uu mantago aw amase jaamaca uu jimaaco haweenayd u galmoodo aw amase baashara uu la mubaasharo oo bawdabawdayn iyo meelaha uu xuntaa taabasho la yimaado fii maa duuna alfarji farjiga waxa ka sokeeya oo faanzala marka uu biyadaadiyo aw amase istamnaa uu sigaysto gacantiiyo biyo iskaga keeno oo faanzala markaa biyodejiyo aw amase baalaqa uu ku xeel dheeraado fi lmadmadati luqluqashadii aw listinshaaqi ama sandaarsigii oo fa nazala jawfahu fa nazala almaau bihi marka ay degaan jawfahu calooshii ay u dhacaan gudaha ay u dhacaan aw amase kharaja uu baxo riiquu candhufadiisii min famihi afkiisa ay ka soo baxdo dabeetana uu liqo kamaa idaa jara tusaale uu markaa bixinayaaye kamaa sida idaa jara wakhtiga uu maxaanku dhahay jiido alkhayta yacni xadhig buu jiiday fii famihi mawduucan xaaluya xadhiggaasi mid la dhigay fii famihi afkiisa cinda fatli markuu soo soo hayo oo fanfasala marka uu soocmo calayha cala alkhayti riiqun candhuufi marka ay soocanto uma dabeetana raddahu xadhiggii mar labaad uu afka ku celiyo oo wabalaca markaa uu liqo riiqahu candhuufadii markaa xadhigga la socotay markii hore ka soo saaray afka uu liqo aw amase balaca uu liqo riiqahu candhuufadiisii mutaqayiran xaaluu yahay mid doorsoomay riiqaasi kamaa idaa kamaa oo kale sidoo kale weeye idaa wakhtiga fatala uu soho khaytan xadhig oo fataqayara markaa riiqu uu doorsoomo bisabqihi bakhaankii iyo rinjigii iyo wixii xadhiguu lahaa uu markaa riiqii la doorsoomo aw amase yacni maba doorsoomina kaana wuxuuha najisan buu ahaa oo riiqdaasi wax markaa nijaas baa meeshii jirtay oo sidee bay markaa candhuufada nijaaso u noqonaysaa kamaa sidii oo kaleba weeye idaa wakhtiga damiya famhu afkiisii u dhiigoobo oo fa basaqa markaa uu tufo dhiiggiibuu tufay xataa safaa riiquhu ilaa candhuufadiisa marka ay saafi noqotay oo takhayurkii ay ka ba'day walam yaqsilhu walxaal lam yaqsilhu marka afkiina aanu maydhin aw amase ibtalaca wuxuu liqay nukhaamatan xaako taasoo min aqsa alfami afka xaggiisa shishe ka soo gooday waase inqadara hadduu karo calaa qadciha goynteeda iyo wamajiha tufiddeeda oo fa tarakaa marka uu iskaga tago isagoo intaaba awooda xataa nasalad ilaa ay degtay oo markaa caloosha u dhacday aw amase talaca alfajru waagii uu baryo isagoo wahuwa alxaaluwa isaguna mujaamicun uu yahay isagoo islaantii sii u tegaya oo jimaacaya oo markaa fastadaama oo hawshiis iska daa'imo walow laxdatan daa'imiddaas ilbiriqsiba ha ahaatee wa huwa walxaal huwa shakhsigaa laga soo warramay fii jamiici daalika arrimahaas oo dhan daakirun uu yahay mid xusuusan lisawmi sawm xusuusan caalimun mid ogsoon uu yahay bitaxriima xaaraannimo ogsoon batala sawm soomkiisu waa buray intaasoo dhan uu soo waday halkaasaa markaa dee waintaasay wain akalaasaa u taagan batala sawmuda xaggaa dambe jawaabtii intaa shardiyada arrimaha markaa halka uu keenay sheekhu waxaaduu noqonaya maaragtay muftiraat sawmna waa jirayaan waxyaaba laga raajixsan yahay in la yihahdo waa soontii ay burinayaanna iyana way muuqanaysaa oo maalan dee xagga hadduu qofku wax cuno cabitaan iyo cunitaan waxa weeyaan iyadu hadal ma laha cunitaan iyo cabitaan waxyaaba markaa dee mubtilaatu sawmka a marka kaski uu jiro qofku uu kasu cuno una cabo sacuudkuna waxaa la yihahdaa sacuud waa wixii sanka lagu shubo sanka hadduu wax iskaga shubo oo dee xadiidkii waa kii ahaa maaragtay wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman yacni sandaarsiga ku xeeldheerow inaad sooman tahay mooyaane taa macnaheedu de marka hadduu qofku biyihii sanka ku caydhiyo oo markiiba waa u dhacayaan gudaha inay biyo u dhacaan oo sanka xaggiisa biyuhu markaa inay ka soo galaan oo dee markaa soonka uu jabo ayaa la filaya waayahay dhagaha haddii wax lagaga shubo oo madaxa uu gaadha buu yihi dimaaqiisa taasi kolley daliil bay u baahanaysa qofku dhagaha wixii dee joofka inay gaadhaan wixii cunnada ahaa iyo wixii yaa muhima laakiin dhagaha wixii lagu shubay waxaa weeyaan iyagu dee ma aha inay joof gaadhayaan dimaaqii maskaxda xaggiisa xagga wixii u baxayna xabaadda soon iyagu jebin maayaan ta kale iyana waxaa kula mid arrimaan kale uu sheegayo oo haddii uu duburtiisi farta geliyey iyo haddii haweenaydii maaragtay farjigeedii ay maaragtay fargelisay iyo arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan wax hadda soon jebinaya maaha faydulaahigu wax ka sii daran baa buu sheegaya faydulilaahigu kan sharxiya kitaabka isagu wuxuu leeyahy xitaa haddii intuu xoogaa yar ducdo oo maaragtay saxara adag iyo wax noocaasi ay tay soo baxdo haddana dib u yar noqoto soonkiisi waxbay yeelaysaa buu kuleyana waa waa waa jabayaa soonkii marka dee waxaasoo dhan wax iska wax dayla ma laha wax dayli yeelan kar mayso dayl bay u baahanaysa arrimahaasoo dhan waayahay tan qudheeda haddii joofkii uu gaadho joofku waa intaa uun wixii saablayda iyo wixii qoorta marka laga yimaado dhuunta intaa la gaadho caloosha ka sarraysa haddii qofkii la dooxay oo toori lagu dhuftay oo dhiig soo booday soonkiisi dee waxa jibinaya maxay noqonayaan ya dawada qudheedu waxay noqonaysaa wixii qofka lagu daweynaya haddii aanu ahayn wax qofku kaga maarmayo ee wixii la odhanayey maaragtay cunnada oo qofkan dee jirkiisa wax taraya oo sida baashii odhan jireen glucoste haato oo yaani faleebay wax lagu rakibo oo jirkii markaa dee cunno lagaga maarmayo qofkan jirkiisa xoojinaya iyaa tahay soonkii waa jibinaysa sidoo kale ixtiqaana horta markay fuqahada kitaabadii hore ku sheegaan ixtiqaankan macnihiisu waxa weeyaan ama xuqna ay yidhaahdaan xuqnada hadda irbadaynu u naqaana laakiin waagii hore macnaha noocaas iyagu isticmaalmayaan waa qofku inuu duburtiisa wax keliyo oo sida suboostada wax yidhahdaanoo kale iyo baaba dee hadda loo isticmaalaa marka oo dawooyinka nooca loo isticmaalo ama dee farjigaba laga isticmaalo wixii noocaasa bay marka u jeedaan laakiin taa qudheedu waxba jebin mayso sida raajixa waxba jebin mayso laakiin irbaddu haddii ay tahay markaa wixii muqadiga ahaa ee cunno lagaga maarmayey soonka iyadu way jebinaysaa oo dee waxay leedahay macna alakli macna alakli bay leedahay ahay cunno macnaheed bay keenaysaa taas marka iyadu soonkii waa jebinaysaa wuxuu kaloo inoo sheegay qaygii ow intaqaya qaygu isagoo qudhiisa hadduu camdiya u ka sula yimi dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadidka waa kii inoogu sheegay man daracahu اlqay'u wahuwa saa'imun falaysa calayhi qadaa waman istaqaa camdan falyaqdi qofkii markaa uu ka qaalib noqday mantagii isagoo sooman waxba korkiisa ma saara qade laakiin hadduu iska mantajiyo oo ama afku fartu afka iska geliya markaasuu mantagay ama wax la ursado oo keenaya markaa mantaga ayuu sameeyey wuxuun markaa sabab ah oo isagu markaa uu dee iska keenay mantagii buu la yimi kaasi wuxuu leeyahay waxa weeyaan soonkii waa jabayaa sa ibnmundir ijmac buu soo naqlinay waajmacuu calaa ibطaali sawmi man istaqaa caamidan marka waxaa weye kaasna isagu dee waa jebinaya soonkii jimaacuna dee isna waa la mid waa jebinaya mubaasharada hadal baa ku jira fii ma duuna alfarji haddii qofka haweenaydii xaaskiisi uu la mubaasharoodo iska taataabto wixii farjiga ka sokeeya dabeetana shahwada ay ka timaado madhabku markaa shaaficiyadu waxay leeyihin waa jabaysaa soonti marka horta mubaasharadu asal ahaan sharci ahaan qofka u bannaan tahay inuu haweenaysii dhunkasho iyo taataabasho ama rabadaan ama kayrkeed haddii markaa naftiisa uu ka adag yahay oo markaa dee aanu ka baqayn inuu markaa ku tallaabsado wixii weynaaye jimaaca loo diidayey wax dhibaataa male oo kaana nebiyu sala allahu alay wasalam yuqabilu wa yubaashiru wahuwa saa'im oo isaga yaa yani irabkiisa iyo xaajadiisa ayuu awoodi karaa rasuulku yani kiinee milkii kara markaa yani xaajadiisa ama dantiisa adkaysan kara hadaba caynkaasna caaisho waa laga soo guuriyey laakiin adiladu ku tusin mayso inay khaasiya tahay oo rasuulka arrintu la gaar u yahay xadiidkii cumar bn abi salima ayaa wuxuu weydiiyey caaisha ayuqabilu saa'imu maya rasuulku oo weydiiyey markaase waxay wuxuu yidhi rasuulku sal haadihi umu salama weydiitaa markaasay u sheegtay ana rasuula llahi sal slam yasnacu dalika arrintaa rasulku inuu taasi iyada qudhada waa daliil ku tusinaya arrintu inay bannaan tahay oo masruuq ibn ajd an caaishu weydiiyo maa yaxillu lirajuli min imra'ati haweenaydiisa maxaa u bannaan isagoo sooman haweenaydiisa maxaa uga bannaan qaalat kullu shay ila aljimaac wax kastaa waa u bannaan yahay jimaaca mooyaane markaa dee haddii waxay u bannaanaadeen oo taataabashad u bannaan tahay addimadii wax yimaadaan rag badan waxay leeyihin aimada ka mid isa daahiriyadoo kale iyo wax dhibaataa ma labidaya nawowi ku dhiisu kitaabkiisa majmuuc markuu qowlka madhabka xoogga badan keenay haddana wuxuu soo naqlinayaa imaam alxaramayn inuu waarikii ka soo guriyey laba wej oo madhabka ah oo fii man damma imra'atuhu ilaa nafsihi ninkii haweenaydiisa soo qabsaday naftiisa u soo damay wa baynahumaa xaa'ilun waxaana u dhexeeyaan oo faanzala qaala wa huwa cindii ka sabqi maa'i lmadmada yacnii ninkii haweenaydiisa taataabtay oo qabqabsaday oo markaa biyihii ay ka yimaadeen ayaa wuxuu nawowi leeyahay isagoo ka soo guurinaya imaam alxaramayn waalidkii buu isna ka soo naqlinayaa laba wej baa jira buu wajhayn baa ku sugan madhabka buu leeyahy oo wuxuu leeyahay marka inuu yahay agtayda wuxuu ka yahay buu waxa la yidhaahdo luqluqashadii qofka markaa ku carartay marka wuxuu leeyahay haddii uu markaa meesha mubaalaqa ay jirtay xadgudub oo isagoo aan waxba mara u dhaxayn uu iskala jifsado mariya iska dhigad oo dhinaca seexday khalaas yaabaan jimaac dhicine markaa soonkii buryi laakiin isagoo sidiisa caadiga iska labisan wixii taataabasho ku yimi oo waxaan markaa dan iyo muraad iyo markaa qasad laga lahayne waa madmadoodaa ku carartay oo kale unbay noqonaysaa uu leeyahay saas buuxta imaam nawowi qudhiis uu soo guurinaya wuxuu yidhi marka wuxuu kaloo ka hadlay istimnihii buu ka hadlay oo istimnaaga a'immada badan baa waxay leeyihiin istimnaagu wuxuu burinayaa istimnaagu waa sigayska qof gacantiisa inuu biyaha iskaga keeno ama haweenaydiisiba gacanteeda waxaa weeye markaa qofkii soomanaa soonki waa ka buraya a'immada qaarkood marka waxay deliishanayaan ragga aan golayn yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli qofka markii laga hadlaya saa'imka ah wuxuu ka tegayaa cunnadii iyo cabbitaankii iyo shahwadiisii buu aniga dartee uga tegayaa oo dee taasina istimnaaga oo waxaa weeye shahwadii oo la iska keenaa waa nooc markaa dee shahwadii bayna noqonaysaa oo istimnaagii shahwadii bu ka mid oo biyihii la soo daayo waxaa kaloo arrintaa adkaynaysa in shahwada lagu idlaaqo biyo iska keenka wa fii budci axadikum sadaqa qaaluu yaa rasuula allah ya'ti axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu ajr ma intuu midkaayo u tago haweenaydiisa ayuu haddana ajarka helaya qaala ara'aytum low wadacaha fii xaraamin hadduu bal xaaraan dhiga ka warran markaa shahwa laga cabiray halkaa rag kale oo culimmada ka midna waxay leeyihiin sida muxalla ibn xasm oo aad u kaga hadlay masaladan waxaa weeye istimnuhu waxba jebin maayo oo sheekhu albani kitabkiisa tamaalminnaha wuxuu leeyahay laa daliila calaa ibطaali bidalika arrintaa burinteeda wax daliila oo keenaya burin lama hayo oo waxyaabaha dee ay qolyahan maalan shaaficiyu ay deliishadaan waxaa ka mid a raafici oo kale wuxuu leeyahy manidu istimnuhu dee waxa weeyaan waa manidii oo lasoo saaray qofka hadduu manidii markaa iska soo bixiyana waa waa afuray se ilaajkuba ilaajkuba haddii aan biyo imanin uu qofkii u afurayo oo mubtil u yahay marka inzaalkii oo binawci shahwatin ku yimi ayaa awlaa an yakuuna muftiran inuu muftir noqdo kaasi awlaa qofkii markuu naagta u tegey oo galma sameeyey oo aan biyo ka imanin haddii leedii soonkii waa jabay isagoo aan markaa dee galma samaynin laakiin biyihii loo qasdinayay markaa layska keenayo uu iska keeno waa ambaabi awlaa qiyaas baa halkaa isticmaalay marka albaani halkaa masaladaa ka hadlay wuxuu leeyahay وإلحاقه بالجماع غير ظاهر يعني جماع لها ليشيو آه ظاهر معها ولذلك ما وحول صنعاني في سبل السلام الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة قضاء ملا كفارة ملا إلا على من جامع قف جماع لي مويانه وإلحاق غير المجامع به بعيد قف كان جماع لي من إلا ليشيو قف جماع لي منه وعويان وأرهم بعيدة ساسا شوكان قل يسوق قباء وحي دادين قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق جماعة إن لها ليشيو استمنيه وقياس مع الفارق ويجماع وكأدقيهي إيه وانا قليها يقولوا waxaa la yidhaahdo istimnuhu waxa weeya wuxuu jebinayaa ramadaanta iyo qudhoodu waxay leeyihin kafaara ka dhaal mayso oo kafaara ma jirto marka mar haddii aan kafaaraba jirin qiyaasku dee had iyo goor waxaa rabaa farac iyo asalku inay xagga cilladana musaawi ku yihiin oo mundabit labada dhinac waafajin karo la israacin karo marka dee kani waa ka aqlad aduu halkaasay marsiiyaan waxay leeyihiin waxa weeye istimnaha qudh waxa weeyaan dee wabaaliq fi listishaaq ilaa an takuna sayn waa laga qaadan karaa waxyaabaha iyana hadda aan waxba jebinaynin laakiin halkan uu ku tuntuunsaday waxaa ka mid ah candhuufadii wuxuu leeyahy candhuufadii haddii uu dunyar iyo khayd iyo wuxuu intuu marmariya haddana marka dambe iyadoo le afka ka soo bixiyo ku cesho oo haddana candhuufadii uu liqo qof wax qaatay oo liqay bay noqonaysaa bay leeyihin candhuufadaas oo ku celiyo waa burinaysaa ama iyada oo shaygan markaa xadhigga uu calaashanayo ayaa bakhaan iyo rinji wax umida buu lahaa oo markaa baash baa doorsoonto hadhow tan markii dambe u liqay iyana way burinaysaa buu leeyahy ama nijaas bayba ahaydoo dee say u nijaas noqonaysana waxaa weeyaan inuu maxaanku idhaahdaa afkiisii oo dhiig leh afkiisii oo dhiig leh oo aandhu dhiiggii tufay oo aanu ka luqluqanin maxaanku dhaha dibankure waxa la odhan jiray dhiiggii aanu ka luqluqanin ayuu isagoo sooman candhu fadliga waajibaysaa buu leeyahy arrimahaso dhan waxaad moodaa waxaada daliil oo runtii muctamadoo la cuskada ah ma muuqanayaan arrimahaasoo dhan duluuca alfajri oo kale wuxuu yidhi maalan iyadoo qudheedu fisala adag buu keenayaa adoo isagoo markaa jimaacaya haddii waagi bariyo oo markaa isdaamo walow laxda albiriqsba haade oo see looga dhex baxaya waayay so inuu ka dhex baxo hawshan uu ka faaruqo sow zaman uma baahan iyadoo qudheedu marka ile ninkii asalkiisu wuxuu baaqi ku ahaa shaygan waa u bannaana asalkiisu oo jimaacu asal waxaa baaqiya habeennimo markaasaa lagu addimay waxaa weeye marka inuu raashinkii baa balidhi qofka iska si dhammaysto markuu cunayo oo intay aadaan ku dhammaanayo laakiin ninkan haddaba inaano maaragtay qiyaasba meeshii ma jire hawshaa ka baxo markay haddii le kan xadiis buu lahay kan xadiis ma lehe laakiin marka uu ka baxo aadaanka dhacay hawshaa ka dhex baxo dee laxdada marka inuu laxdo helo sow sow waxa maaragtay aqliga keenaya maaha inuu laxdo helo hawshau ka baxo oo ka dhex baxo hawsha ku dhex jiro marka taana waxa weeyaan waxba maaragtay inuu ka baxun baa la doonayaa wax jebin wax layaha meesha iman mayso marka arrimahaas saas ugu hadlada inu laqbada mar iskaga celino wuxuu ihi wain akala hadduu cuno aw amase shariba uu cabbo aw amase istacada uusan ku shubo sacuudka wixiisan kala ku shubaa la yidhahdaa aw ixtaqana ama maxaan ku idhahdaa uu duburtii iyo quwalkii uu ku shubo dawadii aw suba fii uduuni dhegtiisa lagu shubo oo fa wasala dimaaqahu qofku isagoo biyow iska quusi karaa wax dhibaato male hadduu quuso laakiin oo dalaq yidhaahdo waxba loodhan maayo bu axmaad quustay biyaha aw isagoo sooman aw suba fii uduuni fa wasala dimaaqahu oo marka ay gaadhaan dimaaqiisa ay gaadhaan aw amase adkhala uu geliyo saa'imka usbuucan far aw hayrahu ama usbuc waxaan ahayn oo qoriya wax noocaasa fii duurihi buu geliyey aw qubulihaa haweenaydii afartii ama kayrkeed waxay gelisay qubulkeedii waraa'a maa shay gadaashii bay gelisay yabduu muuqda cinda alqacdati fadhiisashada cindigeeda wixii muuqda bay markaa fartii dhaafisay aw amase wasala uu gaadho ilaa jawfii jawfkiisa shayun shay uu gaadho shaygaasoo min dacnatin dooxid iyo maaragtay midi iyo wuxuun bilaawo ku dhacay ah aw amase dawaa'in min dawaa'in ah aw amase taqayaa waaba mantagay aw amase jaamaca waa jimaca waa galmooday aw amase baashara wuu mubaashireeyo wuu taataabtay fii maa duuna alfarji farjiga waxa ka sokeeya ayuu haweenaydiisii taataabtay fa anzala waa biyo shubay aw amase istamnaa waa siigaystay oo biyii buu iska keeno fa anzala markaa dee waa biyo duuliyey أو مثل بالغ waa ku xildheeraaday في المضمات luqluqashadii أو الاستنشاaqi sandaarsigii oo fanazla markaa jawfu biyii waxay markaa u degeen jawfkiisa aw kharaja riiquhu candhuufadii ayaa soo baxday min fami afkiisay ka soo baxdoo dabeetana wuu liqay kamaa idaa jara waaba isaga oo yani qaabkii tusaalu ku siinaya jara alkhayطa xadhiggii ayuu maxaanku dhahdaa jiiday fii famihi mawduucan xaaliya mid la dhigay markaa xadhiggaasi fii famihi afkiisa cinda fatlihi yani markaa uu soo hayay markaa waabku ku hayaa dhinacna de markaa waa soo haya oo fanfasala markaa uu socdo soocmo calayhi cala alkhaydi riiqun riiq markaa uu soocmoo xadhiggii markaa candhuufa ay soo raacdo uma dabeetana raddahu khaydkii mar labaad afka uu ku celiyo wa balaca uu liqo riiqahu markaa xadhiggii markii hore riiqdii la socotay uu liqo aw amase balaca uu liqo riiqahu buu liqay mutaqayiran xaaluya mid doorsoomay kamaa idaa fatala waaba isagoo markaa furfuray oo soohay khaydan xadhig yani oo fataqayara markaa uu doorsoomay riiqii bisabqihi yani rijigii ama baqaankii uu lahaa iyo midabkuu lahaa ayuu la doorsoomay aw amase ma doorsoomina kaana wuxuu ahaa najisan riiqii najis buu ahaa kamaa idaa wakhtiga damiya famuhu afkiisi uba dhiigoobo oo kale weeye oo fabasaqa markaa uu tufo xataa safaa riiquhu ilaa markaa candhuufadii ay noqoto mid saafi ah oo aan taqayur lahayn walxaal lam yaqsilhu afkiina aanu maydhin aw amase ibtalaca uu liqo nuqaamatan buu liqay min aqsa alfami afka xaggiisa sare nuqaamadaasu ka soo degtay in qadara hadduu kala calaa qadcihaa goynteeda iyo wamajaha tufideeda oo fataraka uu ka tago xataa nasalat ilaahay soo degto aw amase طalaca alfajru waagii ayaa baryey saa'imkii ka baryey wa huwa alxaal huwa mujaamicun uu yahay isagoo jimaacaya oo fastadaama markaa wuu daamay daa'imay walow laxdatan ilbiriqsiba ha ahaatee wa huwa ninkaas saa'imkiina fii jamiici daalika arrimaha dhammaantood daakirun uu yahay mid xusuusan lisawmi sawm xusuusan caalimun mid u cilmila uu yahay bitaxriima xaaraannimo baطala sawmuhu buu yidhi sawm sugan wa calayhi korkiisa waxaa ku sugan qofkaa laga soo sheekeeyey arrimaha la soo sheegay markaa ku dhacay qadaa'un qada ayaa laga rabaa iyo waimsaaku baqiyati nahaar yacni maalinta inta ka hadhayna inuu markaa xurmo maalintaa xurmaynaya daraaddeedna u afaysta ayaa la doonayaa weliya wa daabitu lmuftiri markaa ninkan muftirkaa daabidkay u sameeyeen baa wuxuu yahay wa daabitu lmuftiri kii muftirka ahaa waxaa weeyaan ee afuray daabidkiisu waxa weeye wusuulu caynin shay cayn ah gaadhitaankii wainqallad haba yaraata cayntaasiiye min manfadin meel daloosha ay gaadho meeshaasoo maftuuxun firan yeeljawfi xagga ufjirta iyo maxaanku dhahay xagga gudaha u dhacdo taas yeelle marka mar kastaba wuxuu gudaha galaba iyagu marka waxay tirinayaan inuu yahay wax jibinaya maxaanku dhahaa muftirka waljimaacu iyo walinzaalu baa ka mida waljimaacu baa ka mida isaguna waxyaabay muftirka ahaa iyo walinzaalu biyadejintii can mubaasharatin kaayaan xaalu inzaalkaasi ka ahaaday can mubaasharatin mubaasharo uu ka ahaaday aw mase istimnaa'in istimnaiya sigaysi xaggii uu ka ahaaday caaliman xaalu yahay mid ogsoon bitaxriima xaaraannimo ogsoon shayga aanu bannaanayn daakiran xaalu yahay mid xusuusan lisawmi sawm xusuusan oo weliba mukhtaara halkaa waxaa ka soo baxaysaa hadduu markaa sameeyo arrimaha la soo sheegay isagoo jaahil ah oo xaaraan ay tahay ka jaahila ama naasi ah ama mukra ah inaan waxaad la yidhaahdo afuritaan aanu jirin wabillahi tawfiq tacaala wayalzamuhu wayalzamuhu liifsaadi الصawmi fii ramadaana biاljimaaci maca alqadaa'i alkafaaratu wayalzamuhu waxaa ku laazimaya qofkii saa'imka ahaa liifsaadi الصawmi sawmka fasaadkiisa daraaddeed waxaa uu laazimayaa sawmkii fii ramadaana ramadaan gudaheeda ku sugnaa biاljimaaci bisabab iljimaaci jimaaca sababtii waxaa u laasimayaa maca alqadaa'i qadaa maciisa alkafaaratu ayaa laasimaysa kafaaratu waa faacilkii laysamo ah marka waxa weeye halkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii waanu kusoo guda jiray waxyaabihii jabinayey soonka marka haddii qofkii soonkii uu ka jabo oo halkan wuxuu dhigay maaragtay dawaabid buu yeelay oo ramadaan gudaheeda uu ka jabo oo sabab jimaaca uu kaga jabo waxaa weeye qadaha maciisa kafaaro ayaa laga doonayaa kafaaro ayaa laga doonaya marka waxaa weye ugu horraynta dee haddii jimaacu uu yimaado oo qofkii uu jimaac la yimaado waxaa u daliila masaladaas inay kafaaro leedahay xadiidkii abu hurayra oo ninkii rasuulka u yimi yaa rasuula allaahi halagtu qaala maa laka qaala waqactu calaa imra'atii wa ana saa'imun haweenaydii baan ku dhacay anigoo sooman markaasaa rasuulku wuxuu yidhi hal tajidu raqabatan tuctiquhaa qoraad xorayso ma helaysaa qaala laa qaala fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma awoodi kartaa inaad soonto laba bilood oo isku bixisa maya buu yidhi qaala fahal tajidu iطcaama sittiina miskiinan yacnii ma heli kartaa inaad lixdan miskiin quudiso maya buu yidhi rasuulku waa aamusay mar aanu yar joognay buu yidhi cabbaar ee rasuulka waxaa loo keenay waxoogaa maaragtay caraq oo weel baa zimbiil ah oo timir ay ku jirto meeyey ninkii wax su'aalanayay buu yidhi rasuulku markaasuu yidhi waynka rasuulka ilaahdow qaala khud haadaa fatasaddaq biha adigu xadiidkaas dheere mashhuurka ah ayaa masalada markaa daliilkeedu noqonaya marka waxa weeyaan qofkii haddii uu jimaaca la yimaado jimaaca marka sidiisaba axkaamtu ay ka ratibato a'immada qaarkood ilaa akar min amaaniina mas'ala ayay ka farciyaan jimaaca waxyaabaha ka ratibma asalahaan shareecada iyo axkaamteeda jimaacaas waxa weeyaan qofku markuu haweenaydu u tago oo qubulka intiisa hore oo xashafadii farjiga uu galo kaa weeye jimaaca wax ka ratibmaan haddii istaataabasho iyo maarata farjigoo meesha uu dul saaray iyo waxaas waxba ka ratib maayaan maydhna ka ratibi mayso axkaamta kale oo maaragta ka ratibantaana iman mayso ama zinaha haata ama kayrkeeda haata waxa weeyaan waa xashafada oo maxaanku dhaha dibakuraynta maaragtay gudniinka oo farjiga gala markaa weeye marka ay wixii ay ka ratimayaan oo jimaac la odhanaya ama qubulka markaa ha ka geliyo qofka dumara ama dubuur ama ama xataa zinaba ha ahaato nahaar ramadaan isagoo jooga hadduu xitaa zinadii sameeyo dee dembigunbaa sii weyn oo xadkii zinada iyo kafaarada iyo arrimihi o dhan baa markaa hadduu fuuraya marka waxaa weeyaan jimaaca noocaasa weliba dee ramadaanta gudaheeda dhacay waxaa meesha fii ramadaana uu leeyahay wuxuu ka saarayaa oo masale khilaafiye ah haddii ay kafaa uu yahay maalan soonkii oo uu qadaynayo isagoo mid aan ramadaan ahayn soonkii lagu lahaa qadihiisii uu ku jiro oo uu haweenaydiisa ku daqaqamo maxay noqonaysaa arrinku waxaa weeyaan madhab shaaficiya xanaabilada iyo waxay leeyihiin waxba waxba maaha waxba laguma laha un de inay soon dembi waa noqonaysaa oo soon waajiba oo markaa uu iska jabiyey maxaan ku leh wixii la odhan jiray qadiyna waa laga doonayaa laakiin waxaa leeyahay kafaarihii kafaara gudkii muqalladadahyd adkayd meesha iman mayso laakiin qolyo kale oo maalikiyada iyagu odhanayaa waxa weeye arrintu marka qoladan shaaficiyadu waxay ka egtay xagga xurmatu sawm sawmka iyo bisha iyo zamanka xurmadiisa ayaa markaa la eegayaa xadiidka uu rasuulku markaa ninka u yimina waxay ahayd fii nahaari ramadaan bay ahayd qoladanna waxay leeyihin soonkan weeye mar haddii ninku soon farad ay tahay oo qaarkood xitaa waxay ka farcinayaan soonkii kale aan ramadaanta ahaynee waajibkaa axtaaqudiisa ee nadarka iyo wayba soo gelinayaan marka khulaasada marka waxaa weeyaan soonku waa inuu yahay soon ramadaan ah bishii waa inay tahay jimaacaasi hadduu dhaco qofkii marka waxaa laga doonaya qadana waa laga rabaa oo maalintaa uu afuray jimaaca ku afuray booskeedii qadaheedii waa laga doonaya wasum yowman makaanahu maalin booskeedii qadee baa riwaayad fii ibni maajah fii saxiix ibni maajana ku suganoo saxiixa ayaa jirta marka waxa weeye waxaa kaloo meesha la soconaya kafaara laga rabaa kafaaradii buu markaa tilmaamayaadoo wahiya kafaaradii cidqu raqabatin qoor xoraynteed weeye qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah qoortaasoo saliimatin ka nabad gasho ka fayow min alcuyuubi ceebe ka fayow ceebihii almudirati yacni dhibayey oo qofkii inuu hadhowta aanu shaqaysan karayn iyo yani maaragtay addoon shaqaysan karo o hawl qaban kara inuu yahay baa la doonaya marka wuxuu halkaa tilmaamay horta qofku marka u horraysa saasay u tartiibsan tahay waxaa weeyaan waa qoor xoraynteed oo hal tajidu raqabatan tuctiquhaa ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninkii isaga ahaa marka qoortaasi hadday gaala tahay ansixi mayso waa qoor mu'minad ah oo ceebihii markaa dhibayey ee qofkani markaa inaanu shaqaysan karaynin oo dee addoonka marka la iibinaya iyo waxa weye waxbaa lagu qiimeeyaa addoon markaa fayowe inuu yahay oo aan dhibaato qabo in aan maaragtay ma dee uu ka shaqaystay aanay jiraynin waayo wuxuu uhi fain lam yajid haddii aanu helin qoor qoor aanu helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayna iyo failzamhu waxaa ku laazimayaa siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni isdaba socda laba bilood oo mutataabican kala go'nayn soonkood ayaa ku laazimaya taas ayaa ku laazimaysa fain lam yastadic haddaanu soonkii kari karayna faicaamu sittiina miskiinan fayalzamhu waxaa ku laazimaya icaamu sittiina miskiinan lixdan miskiin quudinteed ayaa ku laazimaysa oo lixdan miskiin buu quudinaya waa sida xadiidku uu ahaa marka wuxuu uhi fain cajaza habatat fii dimmati fain cajaza hadduu ka caajizo oo saddexdaa arrimood midna uu waado habatat way sugnaatay fii dimmatihi dimmadiisay ku sugnaatay taa macnaheedu waxa weydiye rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii markuu intiiba waayey oo waxaad ma helaysaa mada ma soomi kartaa mada lixdan miskiin ma quudin kartaa mada khalaas kaa dhacda iska tag lama odhanteen kaa dhacda iska tag lama odhan ee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isaga wixii loo keenay baa isagaaba ka bixiyey oo yidhi hoo iskaga bixi wixii markaa laguu lahaa markaa dee halkaas wuxuu leeyahay fain cajaza habatat fii dimmatihi dummadiisa ay ku sugnaanaysaa oo waxaa muuqanaysa marka ayna ka dhicin markuu dee wixii awoodo unbay noqonaysaa inuu iskala yimaado walaa yajibu waajib ma aha cala almawtuu'ati tii loo galmooday waajibku ma aha kafaaratun kafaaradii muqalladada ahayd aynu hadda halka lagu soo maray waxa weeyaan iyada haweenayd laguma lahaa saasaa madhabu shaaficiyadu ay qabaan waxa weeyaan ninkii markuu haweenaydiisii u tegey iyadii ma laga doonaya kafaara gudkii mase laga dooni maayo khilaaf baa ku jira qolyahan shaaficiyadu waxay leeyihiin iyo qowl imaam axmed uu leeyahay waxa weeyaan meesha hal kafaaro unbaa meesha imanayso ninkunba kafaaradii laga rabaa laakiin haweenayda waxba korkeeda ma saara waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma amrin haweenaydii kafaara gud iyadoo haddana dee haweenaydiisu uu tegay oo uu jimaacay oo rabadaanna ay ahayd kafaara gud markaa la imow haweenaydii laguma odhanin midda kale waa dee galmadan iyo halkan xaq maaliya weeyaanoo waxa weeyaan jimaacaas markaa dee isagaa ku khaaso iskale waayo dee wuxuu ku bannaystay farjigeedu wuxuu ku bannaystay meher buu ku bannaystay marka hawshan isagaaba iskale baa laleeyahaoo dee waa waa wixiisi hawliisi u maamushay ayay shaaficiyadu markaa leeyihin laakiin jumhuurtu waa ka duwan yihiin arrintaa iyagu udhowaas meelaha qaarkood ay isku khilkhilaafeen laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin kafaara gudkii waa laga doonayaa waayo waxay waxyeellaysay oo dhaawacday maalin ramadaan ah oo waxaa la rabaa iyada qulud ninka inay diiddo oo ila waajib baa saaran oo soom bay ku jirtaa marka waa inay dagaal gashaa oo gacanta ku dhufata oo lugta ku dhufata oo dagaal rafataa haddii markaa dee awood wax lagu muquuniyo waa mawduuc kale marka haddii muquuni la muquuniyo oo ikraha meesha u yimaado waa baabkeed laakiin inay rafato gacan iyo lug iyo waxay taagtaba ay dagaalku samayso oo iska rawdo ayaa loo baahan yahay waayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qofka maaragtay macsi lagu ateeci maayo ninkanna hadda waxa weeye nahaar ramadaan buu rabaa soomtii waajibka ahayd ee farkeenu ka jebiyo waxa weye markaa lagu ateeci maayo waaye waxay kaloo leeyihiin oo dee daliilu ah shareecada axkaamteeda ragga iyo dumarku waa ku siman yihiin masaa'ilka waxaa la rabaa markaa daliil khaas ah oo keenaya in markaa iyadoo ay arrinta ka baxaysana waa in la keena dee daliilkaan lama hayo haddii la yidhi haweenaydii lama abrin kafaaro waa xikaayatu xaal xikaayatu xaal weeyaan oo cumuum ma leh oo ixtimaalaadba meesha iman karaa waxaa dhici karta inay afuranayd cudurdaar ay haysatay oo ay xanuunsanaysay inay maxaan ku dhahay safar ka soo gashay in maxaan ku dhaha la khasbay oo khasab maaragtay lagu socodsiiyey hawsha inay iskaba huruday oo iyadoo jiifta laga dulbooday inay iskaba hilmaansanayd marka waxa weeye ixtimaalaadba aad meeshu iman karaa ixtimaalaadkaasi mar hadday meeshu iman karaanna waxa weeyaan la odhan maayo marka qisadii daliilkii la qaadan maayo laodhan maayo maxaan ku dhahdaa waxa weeye lama amrin ixtimaalaadkaas dhan baa meesha iman karaa midda kale waxa weeyaan haweenaydii dee rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi istiftaax xaggeeda kama imanin sida ninkuu warka u weydiiyey oo dee abu sufyaanba markii haweenaydii ka cabatay way leedahay maaragtay waxba ima siiyo caynkan ima yeelo ma ka qaadan karaa wax un carruurta igu filan kudi nin wixii kaaga filan ka qaado kuudi isaga markaa ma oraysan oo ma bixisayo waxa ma odhan fatwun baa la weydiy markaa rasuulkuna dee macnaha ninkii warka u sheegay xukunkiisa waa ninka loo sheega waxaa kale oo ay ixtimaalaysaa sababta sukuudku wadda inay tahay yacni maaragtay hadalkii ninka inuu ka gartay qofta inaanay awood meesha ku haynin inaan awood lahayn hadalkan uu ku hadlay isagu inuu ka fahmay rasuulku waa iska dhici kara adugu saa darteed lama deliishan karo maxaan ku haweenaydii xadiidka kuma cadda inaan la amrin mar haddii ixtimaalaadkaasu dhan ay yimaadeen waaya wuxuu yidhi fain facala jamiica daalika fain facala hadduu sameeyo jamiica daalika waxaa la soo sheegay dhammaantii oo xaggii wixii nawaaqidahay o dhan buu ka hadlayaadoo wain akala aw shariba aw istacada ilaa meesha ka soo bilow fain facala hadduu sameeyo jamiica daalika arrimaha dhammaantood hadduu sameeyo naasiyan xaalu yahay mid halmaansan aw jaahilan xaalu yahay mid jaahil ah oo xaaraannimadeeda ka jaahil ah aw amase uu sameeyo arrinkaa mukrahan xaalu yahay mid la khasbay aw amase halabahu uu ka qaalib noqday alqay'u mantagii uu ka qaalib noqday aw amase anzala uu dejiyey biyihii biixtilaamin bisabab ixtilaam isku biyaduulin waa seexdoo hurdadii unbaa markaa uu isku biyaduuliyey uu saa ku dejiyo aw amase anzala uu dejiyey biyihii an can fikrin yacni feker dejin ka timi oo aw amase nadarin can nadarin daymo iyo fiiro yacni wax ka yimi ay biyi ku yimaadeen aw amase nazala jawfahu bimadmadatin waistinshaaqin bilaa mubaalagatin aw nazala uu dejiyo nazala almaa'u biyihii ay degaan jawfahu jawfkiisa ay u degaan bimadmadatin luqluqasho sababteed bay ugu degeen iyo wastinshaaqin sandaasisi sababteed bay ugu degeen bilaa mubaalagatin kuxee dheeraansho la'aan bayna biyi halkaa ugu dhicin aw amase jara riiqu riiqii iyo maxaanku dhahdaa candhuufadii ayaa dureertay oo socotay bimaa ay alladii kii ayay markaas ku socotay baqiya hadhay socotiisay baqiya hadhay min alطacaam cunnada wixii ka hadhay fii khilaali asnaani ilkiisa dhexdhexaadkiisa ku hadhay bacda takhliilihi markuu fidcishay kadib wacajaza walxaal cajaza u caajizay can majihi tufidna uu ka caajisay oo markaa dee uuna kari karayn awood aan u haynin aw amase jamaca uu jamciyey riiqahu candhuufadiisa fii famihi fii famihi afkiisa uu ku jamciyey oo wabtalacahu uu liqay sirfan ay khaalisan xaalay yihiin markaa candhuufadaasi mid badhaxla oo aan wax kaloo ajnabi mukhaaladayn aw amase akhrajahu yacni uu soo saaray calaa lisaanihi yacni riiqii buu carabkiisa ku soo saaray isagoo carabka ay saaran tahay buu bannaanka carrabka u soo saaray uma dabeetana raddahu waa celiyey lisaankii oo afkiisuu ku celiyey wa balacahu waa liqay aw amase iqtalaca waa fujiyey nukhaamatan xaako oo min baatinihi xagga baatinka uu ka soo maaragtay fujiyey walafadaa waa tufay aw amase talaca waa soo baxay alfajru waagii ayaa bariyey wa fii famihi walxaal fii famihi afkiisana tacaamun cun ay ku sugan tahay oo fallafadahu markaa uu tufay aw amase kaana wuxuu ahaa mujaamican mid jimaacay haweenaydiisii oo fanazaca marka waa siibay xubinkii taranka filxaali markiiba aw amase naama waa seexday jamiica annahaari maalinta dhammaanteed ayuu seexday oo maalintao dhan baabuu hurday aw amase ukhmiya waa la daboolay calayhi korkiisa fiihi ay fi nahaar maalinta gudaheedii buu iska suuxsanaa wa afaaqa walxaal afaaqa uu miiraabay laxdatan ilbirhiqsi oo minhu min annahaari ka mid a lam yadurahu arrimahaasoo dham dhihi maayo dhihi maayaan fii jamiici daalika yadurahu yacni soomka dhihi maayaan fii jamiici daalika arrimaha dhammaanteed wayasixu sawmuhu soomkiisina waa ansaxayaa soomkiisina waa ansaxaya macnaa halkaa wuxuu leeyahay wuxuu ku siinaya markaa dawaabid buu ku siinayaadoo waxyaabaha qofkii wuxuu kuu soo sheegay markii hore waxyaabihii burinayey soonka marka shuruuddaas iyo quyuuddaasay leedahaydoo saddex qaydun baa meeshan ay ku soo ururaysaa saddex qodob buu meesha ku sheegay saddexdaa qodob waxa weeyaan marka u horraysa qofkaani waxaan uu sameeyey waa inuu cilmi u leeyahay oo hadduu jaahil ka yahay wixii haba ku dhace burinaya soonka ee soonka ka buri maayo marka cilmi waa inuu jiraa hadduuse jaahil ka yahay oo jaahilkaasi wuxuu noqon karaa wuxuu ka jaahil yahay xukunku ka jaahil noqon karaa oo shaygan wuxuuba u haystaa inaanu jabinaynin soonka sida maalan xadiidkii aayaddii markay soo degtay وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نبا وعوقات مكا لبا حرقو حرق عادي حرق مدو بركين توستيدو كلي مربا ون راشقنا ويسكعون يقولون ايجي بهاتين ومغضو قرية دحديس oo dee waaga caddaantii seebaa loo jeeday mugdiga habeennimo isagu marka wuxuu u fahmay ilaa aad kala gadataan laba xadhig mid madow iyo mid cad cunnada iska wada ninka hawshaasunbuu ku jiray goortay u kala caddaadeenna markaa baraashinka waa iska daayey goortay kala caddaadeenna waxay la tahay waxaa weeyaan barqa dheer weeye quraxdun baan soo bixine dunida waa iska waadee cad ile guri gudihiiba mugdiga qof ku jira xadhig madow iyo xadhigan cad inaad kala garataa waa iska dharaar weeye haddana ninkaa idima odhan nin qallee salaa ku soo celi maalintaas soonkii soon maad soomanayne ku soo celi lama odhanin jaahil buu ka ahaa waxaa isku mid oo kale inuu qofkaasi jaahil ka yahay xaalka uu jaahil ka yahay oo waxaa dhici karta inu isleeyahy waktigani waa waktigii cunnada oo weli waagii kuma beryin inuu isleeyahay oo waktii buu jaahil ka yahay sida xadiid inoo iman doono oo asmaa ay tidhi maalin baanu afuray daruur leh ahdiga rasuulka oo qorraxdu soo baxday markaanu afuray kadib baa qorraxdii mur soo tidhi oo xadiidka adigu markaa gebgabadiisa la eego inaanay qado markaa dee lama sheegin taas waa qodob oo waa meeshuu kaa leeyahay marka jaahila marka arrimahaas oo dhan hadduu jaahil ka yahay oo sidaa markaa wax uga dhacaan soonkiisa ma jabay hadduu yahay maalan naasi marka hore waxaa la shardinaya inuu waxaan xusuusan yahay xusuus dikri baa la shardinaya inuu xusuusan yahay ee haddii uu cuno ama se u cabo ama se uu jimaaco haddii jimaacuma dee ku iman karo nisyaan soomkiisu waa saxiix soomkiisu waa saxiix waayo waxa weeyaan shardigu wuxuu ahaa qofka inuu waxaan xusuusan yahay oo adiladeeda waxaa ka mida laga qaadanaya rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa oo marka ilaahay wuxuu leey marka xadiidka rasuulka qad facaltu qad facaltu waan sameeyey yani waan idinka aqbalay aniga waan idin sameeyey inaanan qabanaynin waxaad maaragtay lowdeen iyo waxa ku gafteen marka xadiid daliilkaas waa caam laakiin daliilka khaaska waxa weeyaan man nasya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah qofkii ilaawo isagoo sooman oo cuno oo cabba soonkiisa ha dhammaystirto waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacala baa quudiyey marka waxa weeyaan wuxuu yidhi jaahilan naasiyan aw jaahilan ta saddexaadna waa mukrahan oo dee ikhtiyaar baa la shardinaya qofka inuu mukhtaar yahay waxaan isagu uu doortay ikhtiyaar meesha haddaanu jirin oo khasab markaa la khasbay markaa taasina waxa weeyaan waxba korkiisa laguma laha walaysa calaykum junaaxun fii ma akhta'tum bih walaakin maa tacammadat quluubukum gaalnimadii oo iletana waa shay farci oo furuucdii diinta ka midee kufrigii baa loo oggolaaday marka ikraaha uu yimaado inuu gaalnimo ku dhawaaqo man kafara biاllaahi min bacdi iimaanih ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan marka waxa weeyaan mar dee caynkaa tahay haddii la khasbo waxa weeyaan qofkii dee soonkiisii waxba laguma lao soon kama jabin khasabkaa la khasbay si haweenayd aan hadda ka hadlaynay khasabkii la khasbay oo kale waayahay marka halkaas masaa'ilkaasu ka hadlay wuxuu taabtay marka waxa weeyaan dee haddii mantagii uu yimaado oo uu qaalib ka noqdo waynu soo marnay xadiidkeeda ixtiraamka hadduu intuu seexdo manidii ka timaadayana waxa weeyaan waxba looma haysto fakar iyo nadar iyo haddii u maaragtay ku qaarba aimada waxay leeyn hadduu nadarkii qofkii helay haweenaydiis eeg eego marba ku celiyo waa afuray ninkaas marka dee haw isagaa maamusho istimnihii iyo iyo baabkaasay dabagelaysa iyo wixii laodhan jiray baashara mubaasharadii taana waatanu ka soo hadallay waayahay haddii joogkiisa biyi ay u dhacaan mubaalaqo uu sameeyadana waynu ka soo hadallay oo mubaalaqo ila waa kii rasuulku yuri wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman macnaheed ay leedahay markaa xadiidku inaad ku xeedheerow istinshaaqa inaad sooman tahay mooyaane marka haddaad sooman tahay dee laguma oggola aduu markaa tacaddi ha samayn haddiise isagoo sandaarsanaya ama luqashadii oo sidii caadiga u wata ay ku siibato wax dhibaataa male soonkuwa u jira haddii candhuufadii maaragtay candhuufadii wuxuu ilkaha ku dhex jiray oo wixii suxuurtii kadib iyo waxaa kadib barqadii wax ku socdeen iyana waxa weeyaan oo marka aanu iska tufi karayna waxba asiya ma leh dee wuxuu iska carari karaa adoon marka awoodba u hayn waaye candhuufada qudheeda liqitaankeedu wax dhibaataa ma leh xaakadu hadday ku cararto qofki wax dhibaataa ma leh arrimahaasoo dhan waxa weeyaan waxa waxa jebinaya maaha waagu hadduu ka baryo isagoo cunnada afka ku haya iyada xadiidkii baaba jira odhanayey maxaan ku dhahdaa uu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aley noo sheegay oo min xadiid abu daawuud uu wariyo xadiis abu hurayra ah idaa samica axadukum annidaa wاlinaau calaa yadihi falaa yadachu xataa yaqdi xaajatahu minhu yani haddii la addimo iyadoo midkiin weelkuu gacanta ku hayo yaanu dhigin ilaahu xaajadiisa ka dhammaysto oo marka waxa weeyaan dee koobka uu gacanta ku hayo marka haisdhaafiyo waxa cabbitaanka iyo gacanta ku hayo laakiin jumhuurtu waxay leeyihin waa inuu tufaa waxa afka ugu jira xadiidkaasaad moodaa mar hadduu meesha xadiidka yaallo ayla tahay inaan tufidi meesha imanaynin waayo marka hadduuba isaga oo yani waagi baryeyba uu tufana iyana wax dhibaataa male xadiidka haddii la qaatana waxa weeye intaa uu gacanta ku hayo waa iska dhammaysanaya hadduu jimaaca ku jirayna iyana waxa weeye dee inuu degdego fanasaca cala xaal markiiba markaa uu dee ka kaco waxa weeye iyadana wax dhibaataa male ila habeenkii waxaanoo dham waa u bannaanaayeen waayo haddii maalintii uu suuxo suuxdimahii waxay noqonaysaa inuu maalintii hore dee mustaqraq yahay oo suuxdimii ay maanshaynayso taasi marka waxa weeyaan dee soonma jiro haddiise uu miiraabo oo wakhti wakhti qaarkiina ha suuxsana laakiin uu miiraabo oo caadi u noqdo soonkiisa waa u jiraa sida raajica marka arrimahaas ka hadlay wuxuu yidhi aan marka labaad labada kusoo celina halkaa fain facala hadduu sameeyo jamiica daalika arrimaha dhammaantood oo wayn akala iyo laga soo bilaabo ah naasiyan xaalu yahay mid hilmaansan aw amase jaahilan xaalu yahay mid jaahil ka ah xaaraannimada shayga aw amase mukraan xaalu yahay mid la dirqiyey oo la khasbay aw amase halabahu lqay uu mantagi uu ka qaalib noqdo aw amase anzala uu dejiyey